oo wanaagsan dhegaystayaal iyo daawadayaal meel kastood caalamka ka joogtaan ha ku soo dhowaada mar kale barnaamijka waxqabadka dowladda oo isbuuc walba kala socotaan warbaahinta qaranka qaybaheeda kala duwan annaga oo aan ku falanqayno waxqabadyadii iyo horumaradii ugu muhiimsanaa uguna waaweyna ay ku tallaabsato dowladda qaybaheeda kala duwan barnaamijkan ayaa waxaa idinla socodsiinaya maxamed cali juxa isla maxamed cali juxa ayaa soo diyaariyey waxaana soo saartay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska jamhuuriyadda federaalk soomaaliya
cashantii bisha nofembar sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka ah ayaa kulan sanadeedka golaha wasiirada ee dardargelinta qorshayaasha qaranka oo lasoo gabagabeeyey golaha wasiirada oo muddo laba maalin ah muqdisho uga socday kulan sanadeedka dardargelinta qorshayaasha qaranka ayaa isku raacay in la xoojiyo wada shaqeynta ka dhexeysa hay-adaha dowladda dardargelinta dagaalka ka dhanka ah musuq maasuqa kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta amniga caasimadda in dhaqankii qaldana lagu bedelo dhaqan ku salaysan run isu sheega in si hufan loo ilaaliyo ammaanada ummadda iyo in la xoojiyo isla xisaabtanka golaha ayaa sidoo kale isku raacay in dib loo eego halbeegyada siyaasadda loo dhan yahay oo xooga la saaro dhammaystirka dastuurka meelmarinta sharciyada muhiimka oo ah hanaanka awoodda loogu celinayo gacanta ummadda soomaaliyeed si ay u doortaan hoggaanka ay xaqah u leeyihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre oo khudbad kooban ka jeediyey xidritaankii kulanka ayaa sheegay in mas-uuliyiinta fursadda u helay in lagu aamino masiirka ummadda soomaaliyeed laga doonayo inay uga soo baxaan mas-uuliyadda sidii loogu aaminay oo ay ka shaqeeyaan danta ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaare khayre ayaa ku booriyey wasiiradda inay dhaqan geliyaan qodobadii ka soo baxay shirsannadeedka si loo gaaro hiigsiga ummadda soomaaliyeed laakiin shan iyo toban milyan oo qof iyo miisaaniyadaha saddex boqol iyo afartan milyan waxay tilmaamaysaa inaanay qarannimo ku dhismayn maadaama marka aan nidhi in siyaasadeennu ay ku salaysnaato dhisidda hay-ado dhaqaale oo shaqaynaya ayaa kow ka ah waxaan rabaa halkan wasaaradaha ku shaqalena way joogaan intaan isla joogno inay ka soo baxdo sidee baan uga doodnaa wixii aan soo qabannay maxaa naga hallaabay waa maxay waxa hor taagan kobcinta dhaqaalaha dadka qaar oon anugu u horreeyo waxay aaminsan yihiin waxaa ugu horreeya musuq maasuqa su-aalahaan raba inaan isweydiino marka waxay tahay adiga wasiirow maxaad ka qabatay la dagaalanka musuq maasuqa wixii kugu aadanaa ma ka qabatay sideena loo qeexaa isagu ma ka duwannahay annagu dadka kale ma ku dhiiran karnaa in wax laga bedelo wixii jiri jiray bise musuq maasuqu wuxuu naga yahay afka hadal keliya su-aalahaas ayaan rabnaa inaan isweydiinno waxaa kaloo muhiima in maantay halkan aan fadhinno shalayta oo ka horreysay dad soomaaliyeed maxkamadi ay ku xukuntay iyadoo lagu soo oogay musuq maasuq qaar kalena ay xabsiyada ku jiraan laakiin musuq maasuqa ma waxaa loola dagaalami karaa in qof iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan dembi markii lagu hore lasoo xiro maxkamadna la horgeeyo base waxay u baahan tahay in la bedelo dhaqan siyaasadeed qaab dhaqameed iyo mid bulsho oo dalka ka jiri jiray haddii ay jawaabtu tahay tan dambe wasiiradii loo igmaday ummadda soomaaliyeed inay dhibaatada ka qaadaan waa idinka su-aalahaan rabo marka inaan isweydiinno maanta waxaa ka mid ah annagu tusaale noocee ah ayaa noqon karnaa annagu ma noqon karnaa dad qarannimada u adeega oo matala dhaqan ka duwan dhaqankii hore qof walboo annaga naga mid oo halkan fadhiya ayaan jeclahay marka inuu isweydiiyo su-aalaha noocaasa waxaan ugu nimid annagoo aqbalnay in cadaaladdan wax ka qabanno waxaan ku balnay si cadaaladda wax looga qabto haddana inay kow khasab tahay in musuqmaasuqa wax laga qabto dhaqaalihii wax lagama qaban karo haddaan musuqmaasuqa wax laga qaban cadaaladda wax lagama qaban karo haddaan musuqmaasuqa wax laga qaban waxaan bilownay inaan dib u eegis ku samayno hay-adaha kala duwan ee cadaaladda heer degmo heer gobol inkastuu naga maqan yahay maanta wasiirkeennii haddana waxaan soo dhammaystirnay nidaam cadaaladeed oo la rabo in dalka lagu dhaqo aan rajaynayno in baarlamaanka inta la geeyo laga ansixin doono waxaan rabnaa inaan dhisno golo adeeg oo aan ku mashquulsannahay garsoor laakiin su-aashu waxay tahay si aan u helno cadaaladdaas hufan oo qorshaheedii hadda uu ku dhow yahay dhammaad ma la samayn karaa haddii dhaqankeedu uu ku salaysan yahay dhaqankii hore mise iyada lafteedu waxay u baahan tahay dhaqan bedel su-aalahaas ayaan rabnaa inaan isweydiinno intaan halkan joogno waxaan u nimid halkan iyadoo dunidu ay naga sii jeedo wayna leedahay marka hore isi soo hagaajiya kadib aan idinla hadlaynaa waana la aaminaynin markaan dib u fiirinay maxay dunidu noo aamini weysay iyaduna waxay salka ku haysay musuq maasuq dhinac walba oo hay-adaheenna ka mid a waa dhaqaalo waa naloo nala ku aamini waayey oo siyaasad mustaqbal fog ah dunidu waa nagula dhaqmi weysay oo maalgashi dunidu inta timaado dalkii way gashan weysay haddaan runta idiin sheegana khibraddaydu waxay tahay labaatankii bilood oo lasoo dhaafay taasina waxay salka ku haysaa musuq maasuq noqday dhaqan loo baahan yahay in wax laga qabto oo macnaheedu waxay tahay inta yaroo hadda dawladdeennu ay ku dhaqdhaqaaqayso oo macnaheedu ay tahay in qof walba mushaarkiisa u qaatay macnaheedu maaha inay lacag meel kale annaga naga soo gashay keliya waxaan isku daynay inaan musuq maasuqa ka yarayno tii hore loona dhaqaaleeyo ummadda soomaaliyeed waxaan ku soo beeganay iyadoo waddamada khaliijka dhexdeeda uu khilaaf ka jiro waxaan isku daynay inaan gaarno go-aan dhexdhexaada oo ay gaareen dowladaha dariskeenna oo etoobiya gaartay oo kenya gaartay oo uganda gaartay oo tanzaniya gaartay oo norway gaartay oo ingiriisku gaaray oo faransiisku gaaray waa nala ka diiday annaga ama waa la aamini waayey in nala ka aqbalo sababtoo ah waxay iyaduna salka ku haysay dhaqan horeo lasoo dhaafay iyaduna waxay salka ku haysay musuq maasuq iyaduna waxay salka ku haysay qaab dhaqameed ah in dunidu ay aaminsan tahay in go-aan walba oo aada gaartid lagaa bedeli karo sababtoo ah si uunbaa lagu musuq maasuqi karaa wuxuu ku salaysnaa in madaxda qaranka la kala qaybin karo si midna uu si u yidhaahdo mid kalena ay si u tiraahdo iyada lafteedu waxay ku salaysneed taariikh aan soo marnay iyo wax khaldan oo dalkan ku soo dhacnay iyada lafteedu mas-uuliyad yaraan ku salaysan musuq maasuq dalka ka jiray waxaan u nimid iyadoo ganacsatada soomaaliyeed ay ka baqaayaan dowladnimada sababtu waa maxay waxay aaminsan yihiin in canshuurta ay bixiyaan dad gaara jeebkay ku shubanayaan waxay aaminsanaayeen welina aaminaadaas qaarkeeda ay jirtaa inaanay dawladdu kasban in wax lagu aamini karo maxay ku salaysan tahay iyaduna musuq maasuqay ku salaysan tahay dhaqanka siyaasadeed oo dalka ka jiri jira ayay ku salaysan tahay taariikhdii aan soo marnay ayay ku salaysan tahay ummadda soomaaliyeed oo meel iska dhigtay inay aaminto dawladnimo inay ka dhalan karto dalka sababtoo ah haddii ay ku soo maraan gole wasiiro oo kuwo kale ku soo maraan oo kuwo kale ku soo maraan oo kuwo kale ku soo maraan oo dhaqankii hore waxba iska bedeli waayo qof walboo soomaaliyeeda tahay adiga laftaadu waxaa qaadanaysaa inaanu isbeddel imaanayn macnaheedu waxay tahay marka waa muhiim waa muhiim in la fahmo sida musuq maasuqu uu dalkan u afeeyey dawladdu maxay qabatay xaggeen maraynaa tubaheenna xaggey joogaan waxaa ka hadli doonaa wasiirada ka shaqeeya waxaana nimid maamulka dawladnimo oo hooseeya wasaarad walba wasiir walboo yimid wuxuu ku arkayaa raadka kii ka horreeyey sababtoo ah dadka ka tegay qabiilkiisa ugu badan kuwa ugu caqliga badnaa waxay sameeyeen inay yidhaahdaan si aan aniga la ii ogaan kuwa qabiilkaada ii keen anna waxaan kuu keenaya kuwa qabiilkayga yacni kuwii keenay caqli ah inay qariyaan qabyaaladda iyo musuq maasuqa iyaguna sidaasay yeeleen maadaama madaxda qaranka ay tahay iyagu inay aaminsan yihiin meesha ay joogaan inay qabiilkooda keliya keenaan oo aan wax la dhisin waxay sideeda ahaato oo lasii dumiyo waxaan musuq maasuqnay dareenka ummadda soomaaliyeed waxaan hoos u dhignay hamigoodii waxaan aaminsiinay soomaalidu inaanay rajo lahayn markaasaa adduunyaduna aamintay annaguna inaanan rajo lahayn waxaan u nimid iyadoon la tirin karin ciidanka shirka golaha wasiirada marka ugu horreyson fariistay wasiir khadiijo ayaa waxay tiri raywasaaro waa kula talinayaa arrimaha tirinta ciidanka iska dhaaf arrimaha amniga iska dhaaf mid walbaa ku soo fashilmay oo adiga kaa horreeyay haddaad tirisaan ciidanka waxay la mid tahay idinkoo nuclear weabanka ciraaq laga waayo ka soo helay ma ahan inaan dad la soo safi karin oo la tirin karin oraadaasi wax ay salka ku haysaa musuq maasuq baahsan ayaa ka jira kuwa tirin lahaa ayaa isbaaro kuu dhiganaya kuwii madaxda ahaa ayaa hor taagaya qof waliba wuxuu ka fiirinayaa dan soke dan qabiil dan qabyaaladeed kuwii lasoo magacaabay oo la rabay iyagu inay ahaadaan hormuudka isbeddelka mustaqbalka kuwaasaa qayb ka noqonaya dhaqankii meesha ka jira taasaa keentay amni darrada marka taasaa keentay inay toban sano ka badan ay nala joogaan ciidamo ajnabi ah dhaqan noocee aan u nimid waxaan u nimid aniga fahamkayga dhaqan ah in la aaminsan yahay inay siyaasaddu tahay wax dan gaar ah lagu gaaro halkan waxaan ugu nimid dhaqan la yidhaahdo aan siyaasi noqdo si aan wax u helo halkan waxaan u nimid dhaqan la yidhaahdo siyaasaddan ka shaqaynaa masaajid kuma jirno halkan waxaan u nimid dhaqan ah dhaqan ka duwan dunida oo ah siyaasaddu inay tahay tan wax lagu dhiso amniga looga shaqeeyo dhaqaalaha lagu kobciyo hami fog oo konton sanaa la jeexo keennu wuu wuxuu noqday dhaqan ku daxaalaystay musuq maasuq iyo qabyaalad iyo lalaab dhaqan u samaysan in qofka wax walba lagu aqbalo dhaqan u samaysan inaan runta laysu sheegin dhaqanay ceeb ka tahay siyaasad ahaan in laysla xisaabtamo dhaqanay wax dumiddu ka qurux badan tahay wax dhisidda halkan waxaan ugu nimid dhaqana in dowladnimada laga qawlaysto dowladnimadu inay qawlaysatinimo tahay inaad dhulka dowladda ku takrifali kartid inaad saro dheerdheer ka dhisan kartid in markaa meesha sarta dheer aad ka dhisatay oo la ogyahay aad inaad soo xaday lagugu yimaado lagugula xafladayo waa dhaqanka aan halkan u nimid si dhaqankaasi u jiro marka siyaasadda aan dalka ugu nimidna waxay u dhigtay isbaarooyin waaweyn waan ka soo shaqaynaynay ku dhowaad labadii sano oo lasoo dhaafay waxaa ka mid ah in laga shaqeeyo in madaxda dalku aanay wada shaqayn in wasiirku usan shaqadiisa daacad u ahaan laakiin dan gaara uu shaacadu daacad u noqdo in la waayo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare wada shaqayn kara in shuruuc in la ansixiyo ay ka muhiimsan tahay in wax la dumiyo waa xaqiiq waa dhaqanka aan dalka ugu nimo dhaqanka dalkaan ugu nimid waxay tahay in shiikhu wuxuu ka hadlaayey oo ahaa ammaanada iyo macnaha ay leedahay inaan laga wada hadlay inaad ammaano daran tahay inay faan tahay in dadkii soomaaliyeed xataa kuwa mustaqbalka raba inay wax noqdaan ay kasii fikirayaan dhaqankaas haddii aad ka fikiraysid waxaan rabaa inaan dalkayga wax ka noqdo si labada kun iyo kontonka ay soomaaliya norway isu soo gaaraan horumarka si aan musuqmaasuqa ula dagaalamo si aan sinnaan u keeno waa hami qurxan haddii laakiin hamigu yahay waxaan rabaa inaan wax noqdo si qabiilkayga ay u dhahaan wax weyn baad qabatay ama aan guryo u dhisto ama aan isugu ilaaliyo dowladnimada anigu waa dhaqanka meesha aan ugu nimid oo ah in wax laga bedelo macnaheedu waxay tahay marka haddii la rabo in la dhiso nidaam dowladeed waa in lagu dhisaa aqoonta iyo xirfadda ugu ku sarraysa qofkii xanuunsada wuxuu raadsadaa dhakhtarka ugu wanaagsan in guri dhisanaayana wuxuu raadsadaa injineerka u wanaagsan kii bangi furtana qof aqoon le oo haysta ammaanada ugu wanaagsan qiyaasa dowladda soomaaliya dad marka loo raadinayo dadka loo raadiyo waxay yihiin shan iyo toban milyan oo soomaaliyeedna waxaa la rabaa in horumar la gaarsiiyo weliba iyadoo saasa xataa weli dooda dalkeenna ka socota maanay gaarin in runta la isu sheego kuwii doodaas miiska soo dhigi lahayna waa annaga dooddaydu marka aniga waxay tahay dalkani wuxuu u baahan yahay in isbeddel weyn lagu sameeyo haddii dalkan dowladnimo laga hirgelin waayo oo isbeddel xanuun ah la marsiin waayo jiritaanka ummadda soomaaliyeed labaatanka sanoo soo socota khatar ayuu ku jiraan sababtoo dali sidaan ma ahaan karo konton sano adduunyada khayraadka yaalla iyo dadka dadkaa badan iyo baahida ay qabaan ma laguu sugaayo inaad meeshan isaga fadhido adigoo ah dalalka afrika uu khayraadka badan mid ka mid a meesha ugu wanaagsan ku yaalla haddii qaabka marka aan dowladnimada u rabno oo ah in dhaqankii hore la bedelo in qaar ay aqbalaan in dhiigga loo shubo in dhaqankaas la bedelo aniga doodeyda waxay tahay in dowladnimada keliya ma aha in jiritaanka ummadda soomaaliyeed labaatanka soddonka sano soo socda ay khatar ku jirto waa iska fadhi ku dirir karna maanta meesha aan joogna waxa ay tahay ganacsatadeennu duniday ku kala firirsan tahay waayo dalkooda kama ganacsan karaan kuwa wax xawilo lacagtooda bangi ay ku soo shubaan ma helaan sababtoo adduunyadan ogolayn maanta macnaheedu waxay tahay hay-ad shacbiyadeed oo dunida laga leeyahay oo bilyan dollar haysata oo dalkaada inta timaada isku aaminaysa ma jirto haddaan lagu aamini karin marka haddaan lagugu tashan karin haddii aada amniga dariska iyo dunida khatar ku tahay macnaheedu waxay tahay waa in khatartaada la iska moosa waxaan rabaa marka sawirka dowladnimada laga qabo gaar ahaan annaga halkan isugu nimid inaan xoogaa annaguna isfahamsiino ummaddana fahamsiino isbeddelkaan rabno marka waa sidiisaba isbeddelku waa qof soomaaliyeed ama qof walba oo dunida joogta ama bulsho oo aqbalay siday u fikiraan ama ficilada ay ku dhaqmaan inay beddelaan sababto ah way soo arkeen inay xumaayeen kuwa hore waa bulshada oo habnololeedkeeda beddesha iyada oo u muuqdo hir ama himilo cusub oy isleeyihiin way ka wanaagsan tahay tan ay hadda ku jiraan isbeddelku waa inaan fikir ahaan ama dhaqan ahaan aan aada uga tagno oan ka tagno meeshii aan joognay ka daldoorsanno xaaladda marka aan ku sugannahay oo ah midaan saluugsannahay laakiin si aan uga tagno waa inaan wada aqbalnaa xaaladda aan ku sugannahay inay tahay midaan saluugsannahay isbeddelku wuxuu yimaadaa markay bulsho intay dhibaato colaadeed mid dhaqan iyo mid dhaqaale iyo mid nololeed oo adag soo gasho ay aqbasho dariiqa keliyahoo u furan inuu yahay in wixii hore wax laga bedelo waa mid ay horseedaan wasiirro hogaamiyaal fiicana oo ka dhaqan duwanaada dadka ay rabaan inay hogaamiyaan oo iyagu tusaale noqda oo u adkaysan kara xanuun oo arki kara dadka kale waxaanay arkayn u sheegi kara run aanay kuwa kale sheegi karin toddobadii bishan nofembar sanadkan labada kun iyo siddeed iyo tobanka ayaa dowladda soomaaliya ku soo dhaweysay muqdisho wafdi uu hogaaminayay wasiirka gaashaandhigga ee dalka turkiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed khadar oo ay weheliyeen qaar ka mid ahaa mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey wafdi heer sare ah oo uu markaasi hogaaminayay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dalka turkiga wafdiga uu hogaaminayay wasiirka gaashaandhigga dalka turkiga ee soo gaaray magaaladan muqdisho ayaa waxaa qayb ka ahaa taliyaha ciidamada qalabka sida ee dowladda turkiga iyo mas-uuliyiin kale ujeedka imaanshaha muqdisho ee wafdigani ayaa ahaa sidii dowladda turkiga ay u sii dardargelin lahayd taageerada howlaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed oo gacan weyna ka geystaan wasiirka wasaaradda difaaca dowladda turkiga iyo wafdiga uu hogaaminayay ayaa la filayay inta ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho in kulamo kala duwan ay la qaataan madaxda sare ee dalka iyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed wayna la qaateen kulamadaasi oo looga hadlayay dib u dhiska ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed isla toddobadii bisha nofembar sanadkan labada kun iyo siddeed iyo tobanka ayaa madaxweynaha dalka qaabilay wafdi uu hogaaminayay wasiirka gaashaandhigga dowladda turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo qaabilay wafdi ka socday dowladda turkiga oo uu markaasi hogaaminayay wasiirka gaashaandhigga dalkaasi mudane haluusi aka ayaa sheegay muhiimadda xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal ujeedka safarka wafdigani ayaa ahaa sidii dowladda turkigu ay usii dardargelin lahayd taageerada ay u fidiso soomaaliya iyo inay qiimeeyaan siyaabaha ay kusii horumarin karaan taageerada ciidamada qalabka sida ee dhinacyada tababarka iyo qalabaynta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dowladda turkiga uga mahad celiyey kaalinta muhiimka ahayd ee ay ka qaadanayso dib u dhiska ciidamada qalabka sida taasi oo asaas u ah in ciidanka soomaaliyeed ay si buuxda u xaqiijiyaan ammaanka dalka madaxweynaha iyo wafdiga ka socday dowladda turkiga ayaa ka wada hadlay dadaalada dowladda turkiga ee tababaridda ciidamada qalabka sida iyo sidii loo dardargelin lahaa dhisidda iyo kobcinta qeybaha kala duwan ee ciidamada qaranka gaar ahaan kuwa dhulka cirka iyo badda wafdiga ayaa dhankooda uga mahad celiyey dowladda soomaaliya soo dhoweynta diiran ee loo sameeyey iyaga oo markaasi xusay sida ay dowladda turkiga uga go-an tahay joogtaynta xiriirka istaraatiijiga ah ee kala dhexeeya soomaaliya isla toddobadii bishan nofembar sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka ayaa ra-iisul wasaaraha dalka casho sharaf u sameeyey wafdigii turkiga ka socday mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kulan casho sharaf ah iyo soo dhoweyn ah u sameeyey wafdigii ka socday dowladda turkiga ee uu markaasi hogaaminayay wasiirka difaaca dalkaasi ulusi aka oo booqasho ku yimi soomaaliya ujeedka kulankaasi ayaa ahaa sidii loogu muujin lahaa turkiga sida dowladda soomaaliya iyo shacabkeeda ay uga faraxsan yihiin xiriirka walaaltinimo iyo garab istaaga kala dhexeeya turkiga munaasabada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsanaa golayaasha kala duwan ee dowladda soomaaliya iyadoo lagu soo bandhigay suugaano markaasi ka turjumaysay wadaniyadda iyo dowrka turkiga uu markaasi ku leeyahay taageerada soomaaliya iyadoo kooxda horseed ee ciidanka xoogga dalku heesahooda ku qaadayeen luuqadda turkiga wasiirka gaashaandhigga dalka turkiga ayaa uga mahad celiyey dowladda soomaaliya iyo shacabkeeda soo dhoweynta ballaaran ee ay u sameeyeen iyagoo muujiyey in dowladda turkigu ay ka go-an tahay sidii ay u xoojin lahaayeen xiriirka kala dhexeeya soomaaliya iyo taageerada ay waayeen shacabka soomaaliyeed dowladda turkiga ayaa dowlaa arrimaha soomaaliya iyadoo sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii soomaaliya u fidisay guruudkii ugu ballaaraa xilligaasi oo abaara ku dhigtayna inta badan gobolada dalka
taasi waxaa ku dhanah barnaamijka waxqabadka dowladda oo aad kala socoteena warbaahinta qaranka qaybaheeda kala duwan waxaana idinla socodsiinayay maxamed cali juxa isla juxa ayaa soo diyaariyey waxaana soo saartay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska nabaadiina iyo nooli kulanti wasalaamu calaykum
Mahan dowladnimay ku tabay